golaha amniga qaranka soomaaliya oo maanta ku kulmay magaalada muqdisho ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta sugidda amniga magaalada muqdisho iyaga oo sheegay in xasilinta nabadgelyada muqdisho si rasmi ah loogu wareejiyey ciidamada biliiska soomaaliya taliyaha ciidamada asluubta soomaaliya bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay go-aanka guddiga amniga qaranka kasoo baxay guddiga amniga qaranku ta fadhiisto dowladdii fadhiisato la go-aamiyo dhammaan shaqooyinka amniga gudaha in lagu wareejiyo booliiska maantayto ciidan aan booliiska ahayn oo magaalada dhexdeeda shaqo amni ka qabanaya hadduusan boliisku weydiisan uusan taliyaha boliisku u yeeran waa ka mamnuuc boliiska ha loo daayo shaqadiisa ha lagu aamino waa ka soo bixi karaa intayada kale ee ciidamada qalabkasa ee soomaaliyadna dhabarka ayaannu ka istaagaynaa wax allaali wixii taakulayn iyo gargaar iyo iskaashi ay nooga baahan yihiin maan siinaynaa laakiin hormoodnimada iyo waajibaadka dastuurku u idmaday amniga gudaha waa ciidanka boliiska sidoo kale taliyaha ciidamada boliiska soomaaliya bashiir maxamed cabdi ayaa ku booriyey ciidamada boliiska in ay sugaan nabadgelyada caasimada muqdisho mas-uuliyadna ay iska saaraan waajibka loo xilsaaray wadashaqaynta ciidanka boliiska iyo bulshadu waxay bilaabatay maalintii la as-aasay ciidanka boliiska ciidanka waxaa loo idmaday inuu u khidmeeyo mujtamaca bulshada ciidan bulshada ka soo dhex baxa u adeega bulshada adeegidaynu bulshada u adeegayno oo kow aynu ka dhigayno inaynu badbaadinno naf iyo maal muwaadis inaynu xallinno dhibaatooyinka mujtamaca ay qabaan inaynu codkooda gaadhsiinno meel iyagoaana gaari in aynu inagu dhinac walba ka una shaqayno
abwaan maxamed maxamuud sahal oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasilinta muqdisho ay udub dhaxaad u tahay dalka intiisa kale nabad haddaan la helin wax innaba hirgelayaa ma jiraan dalkaani maanta uma baahna arbushaad dambe mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna wuxuu u baahan yahay maanta samata bixin yacni nabad in la helo ayuu ummadaanu maanta u baahan tahay marka waxaan leeyahay soomaalida maanta waxaan rabnaa inay bogsato inay gaarto asaageed meeshuu gaaray soomaalida waxay ku mahmaadaan raad aruuriya dib looma qaado annaga waxaan rabnaa amnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimadii ummadda soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yacni sideeda hore noqotaan u baahanna abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa qabta in dhibaatada ka jirta magaalada muqdisho ay u baahan tahay in si wada jir ah wax looga qabto dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay dowladu waa shacab haddii nin waliba u istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oy ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya ciidamada maxay tahay qaranka soomaaliyeed waxaan qabaa dhibaatada ma naguma soo noqonayso anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin dowladani waa dadaashay waad dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay xitaa iska daaya madaafiic caadayaa la adeegsan jiran waxaan qabaa waxaa maqankaalinta shacabka dowladdu innaba wax yaraysata malaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa isbedel ku sameysay dhowaan hogaanka talisyada baliiska iyo nabad sugidda gobolka banaadir waxaana ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya ee ciidamada nabad sugidda u howlgalayaan qaab qarsoodi ah halka markii hore ay ka ahaayeen ciidamo hubaysan oo muuqda suldaan cabdicasiis cumar oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidamada ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan isbeddelkan iyo waxa uu ka dhigan yahay hadda waxaa muuqatay tallaab aan weli la qaadin sida booliiska oo shaqadiisi la calaamadeeyey nabad sugidda oo shaqadiisi la calaamadeeyey oo tuutihii laga baxshay iyo milatari oo shaqadiisi la calaamadeeyey waxbaa muuqday haykal dowlaa muuqday ficilkiiba u baahan dadkii aqoontan hala raadiyo ha laga bilaabo amniga ciidamada amniga dadka yaqaanaha loo dhiiba kuwaan aqoonaha loo tababaro dadka la yaqaanoo taargiska a b c d oo la wada garanayo yaan laga lexleexanayna kuwaasi dalka ha laga siiya talada wax oo ha loo soo bandhigo inkasta oo hay-adaha amniga dowladda iyo maamulka gobolka banaadir ay la tacaalayaan amniga caasimadda dhowr jeerna ay soo bandhigeen qorshe wax looga qabanayo xaalad xaalada nabadgelyada oo marar badan ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorshaysan ayaa weli ay dhibaatada ka jirtaa magaalada muqdisho axmed cabdulle faarax oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga sida loo wajahayo uu ka culus yahay dowladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayo anugu amniga shaqada amnigu ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan dadaalayaan waxtarna yihiin laakiin markaan fakarkayga cabiro qabiyaa jirta waxay u baahan tahay arrintaan qorshe cilmi ah siyaasi ah oo farsamo iyo tignika ah oo wacyi ah amnigu sida loo wajahayo waa ka culus yahay si kastoo ay tahay xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan nabadgelyada magaalada muqdisho ku wareejisay ciidamada baliiska soomaaliya halka markii hore ay ka sugayeen ciidamada xasilinta oo ka koobnaa qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda lamana oga go-aankan isbedelka lagu sameeyey ciidamada waxa uu ka bedeli karo xaalada nabadgelyada magaalada muqdisho oo dhibaatooyin ay ka jireen saynab abukar maxamed v o a muqdisho